wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina moxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam allahuma anfacnaa bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wasidna cilman yanfacuna walxamdu lilah calaa kulli xaal waxaynu ku jiray nafaqaadkii siiba waxaynu ku jiray nafaqaadkii addoommaha iyo mayeedhaanka waxauli sheekhu raximah llahu tacaala wain malaka hadduu mulkiyo ama waman malaka qofka mulkiya bahiimatan ma yeedhaan wajaba calayhi waxaa ku waajiba alqiyaamu bicalfiha inuu ku qumo oo uu la yimaado bicalfiha calfinteedii iyo wixii ay cunaysay inuu siiyo walaa yaxmilu kuna qaadi maayo maa yaduru biha wax dhibaya walaa yaxlubu lisina maayo min labaniha caanaheedana ka lisi maayo ilaa maa fadala can waladihaa ilmaheeda wixii ka soo dheeraada ayuunbu ka lisi wain imtanaca haddii uu iska diida min alinfaaqi inuu nafaqeeyo calaa raqiiqihi ow bahiimatihi ujbira calaa dalika waa lagu dirqin waxau sheekhu leeyahay qofku hadduu milkiyo neef xoolaa iyo mayeedhaan ayuu milkisan yahay uu leeyahay ama yacni xoolahan iyo nicmoolaydii ha ahaada ama waxyaalahan kale ee farda iyo dameero iyo baqle iyo wixii la mid a ama xayawaano kalowna adigu waxaa mayeedhaanka ee naflaydaa qofkii wax ka yeeshaa waxaa ku waajiba inuu calfiyo oo wixii ay markaa cunaysay baadkeedii iyo biyaheedii iyo waxa la yaaliyo wixii kale aynu baahnaydba inuu la yimaadaa waajib bay ku tahay leannahu shay markaa nafla weeye cunto iyo cabid la-aan uu ku dhibaato mudanaya markaa maadaama isagu uu leeyahay waa inuu calfiyaa markaa haddii neef dee meel ku xidhan uu yahay oon daaqayninna waa inuu waxay cunaysay wixii cabaysayba u keenaa haddii ay neef foofaysa tahayna dee waa inuu foofiyaa halkaa ay ku foofaysay hadday biyi keenaysa waa inuu ka siiya haddii kale waa inuu halkii kale biyo uu ka siirayo uu ka siiya waxaa sugnaatay xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan nebigu sala allahu calay wasalam uhi cudibad imra'atun fii hira haweeney ayaa lagu cadaabay bisad way xidhay ilaa ay ka dhimatay oo may yacnii naar ayay maraa ku mudatay oo nebigu wuxuu uhi may quudintaa mar hadday xidhay may quudinno wax may siinin oo may waraabinin iskamanay sii daynin dhulkeeda ha iska xaabto oo ha iska guratee may daynina way xidhay markaa cadaab iyo naar ayay ku mudatay waxaa kaloo imaamu axmed iyo xaakim ay warinayaan nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu soo galay yacnii meel beera oo nin ansaari leeyahay awr baa ku dhex jiray markii awrka rasuulka ilaahay u arkay ayaa labadiisii indhood ilma ka qubatay markaasaa rasuulku sal lla alay sl intuu u yimi ayuu ayuu masaxay awrkii awrkii baa dabeetana iska degay waxau markaa ku yihi man rabbu hada aljabal war waa iyo awrka ninka lihi nin dhallinyaraa baa yimi oo ansaariyo wuxuu uhi aniga ayaala yaa rasuul allah wuxuu yidhi maxaad ilaahay ugaga baqan weyday neefkan xoolaha ee mayeedhaanka maxaad ilaahay ugaga baqan weyday ee ilaahay ku mulki siiyey waxay ii sheeganaysaa buu yidhi inaad gaajayso oo aada dhibto ayuu awrkaasi ii sheeganayaa maxaad ilaahay ugaga caban weyde marka neefka xoolaha markaa in loo saafalo oo baahidiisa la daboolo waa arrin laga maarmaana haddii aad markaa dabooli weydana yacni dee waa kaa inaad ilaaxad ciqaab naara aada ku mudanayso weeye kana wax qaadi maayo walaa yaxmilu walaa yaxmilu maa yaduru biha wuxuu markaa dhibayana ku qaadi maayo oo sidii addoonkaba uu nebigu yidhi camalka iyo shaqada ha ku kalifay waxay karayaan mooyaane neefgina waa saasoo kale haddaba waxaa jira innaga xayawaan dhexdeenna lagu dhibo waa xayawaanka dabeerka la yidhaahdo ee la raree ama biyaha ama wax lagu qaato siiba ka biyaha nin baa yarhaabaa ilaahay kheyra siiya foose budh baa la saari jiray oo ka jaray oo isagu markaa ku soo reebay foose qudhanoo isagu dhib badan ma qabo laakiin ka dhibta badan qaba waa kan la raro ee alaabta lagu qaado waxaan is idhaahdaa ninka gaari ximaarkaa wata dembi kaloo ilaahay ku cadaaboon dameerka ahaynba yacni ilaahay u dooni maayo sida ay u dhibayaan iyo sida loo cuslaynaya iyo sidaan wuxuu u baahnaa aan loo siinaynin walaa yaxrimu mid labani canaheedana ka lismaya ilaa maa fadala can waladiha ilmeheeda wixii ka soo dheeraada ayuunbuu canaana ka lisaya inuu ilmihiin hala u gaajoodo aduuna markaa aad ka maasho taasina kuma bannaana hadda iminka dadkan qayilaasiiba dee markaa xoolahan iminka geelayo dee intay malaha ka lisaan oo indha ka siiyaan ayay dabeetana meelaha qaad ugu doonanayaan beryihii hore xag unbaa laga lisi jiro xagga kalea loo dayn jiray ama inta waxoogay laga xooxoyaabaa inta kale looga tegi jiro oo lagama dhammayn jirin markaa walaa yaxlimu min labaniha ilaa maa fadala can waladiha haddii uu markaa diiday inuu addoonkiisa iyo neefkiisii xoolaha inuu nafaqeeyana ushbira calaa daalika waa lagu dirqin qasab ayaa lagaga dhigi waxaa ku waajiba qofku hadduu diido nafaqada adduunka xaaskiisa iyo carruurtiisa nafaqayn waayo qasab baa lagaga dhigaya lagaga qaadaya xoolihii addoomada hadduu nafaqayn waayona waa lagu qasbayaa sida loogu qasbayaana waxa weeye waxaa la odhanayaa nafaqee ama iibi baa la odhan ama kiree baa la odhan ama qal baa la odhan xoolahan haddii kale laakiin sidan aad mala ku haysta laguma ogola waman malaka bahiimatanka mulkiya wajaba calayhi waxaa ku waajiba alqiyaamu bicalafiha calfinteedii iyo inuu markaa waxay u baahnayd uu ku qubaya waajiba walaa yaxmilu calayhaa kuna qaadi maayo maa yaduru biha wax dhibaya walaa yaxlimu min labaniha ka lisi maaya ilaa maa yabdulu wixii ka soo dheerda can waladiha ilmaheeda mooyaane wain imtanaca hadduu iska dida min alinfaaqi calaa raqiiqihi anuu addoonkiisa nafaqeeyo ow bahiimati ama mayeedhaankiisii ujbira calaa daalika waa lagu dirqin ee fain lam yakun lahu maalun haddaanu u sugnaanin ukriya calayhi waa lagu dulkirayn fain lam yumkin haddaanay suurtogelin biya calayhi waa lagu iibin ee fain kaana lahu muwaladin hadday u sugnaato walam yakun ikraahuha kiraynteeduna ay suurtogeli weydo walaa taswiijuha in la guuriyaana suurtogeli weydo fa yuxtamalu waxaa markaa suurtagal laga dhigaya an tuctaqa calayhi in lagu xoreeyo wa yuxtamal waxaa kaloo suurtagal laga dhiga an laa tuctaqa inaan lagu xoraynaa suurtagal weeye waxau sheekhu leeyahay haddii aanu qofku lahayn waxaanu idhi hadduu diiday inuu xoolihiisii nafaqeeyo waa lagu dirqin haddii aanu wax xoolaa lahayn haddaba ninkiina markaa oo dee aan ayagan ahayn ayagan waxaan ahayn ma leh masalan ama da laba dabeer buu leeyahay ama dhowr dheef buu leeyahay halkaasay ugu xidhay inuu nafaqeeyo waa waaye waa diiday inuu nafaqeeyo xoolo kale iyo lacag kaloo laga qaado oo geeda iyo baadiya wax loo soo siyaara lama hayo ugriya caleyhi waa lagu dul kirayn waa la kiraynoo markaa dadka kiraysa ayaa markaa la siin si ay u calfiyaan hadday kiraynteedu suurtogelayso haddii ay suurtogeli weyda in la kirayso wax la kiraysanaya maahana oo dee masalan waa lax ama waa ri oo dee markaa cid kiraysanaysaa ma jirto biica caleyhi waa la iibin markaa xoogay riyaab oo haystaayaal kale igu xaraysnaanayaan buuhi waxna siin maayo buuhi laga yeel maayo dee cid kiraysata la heli maaye waa in la iibiyaa oo maalin bari iyo laba seylada la geeyaayoo baadiya markaa geeda loo biyo loo soo siiyaa waxau sheekhu leeyahay haddii ayuu muwalada u sugnaatay addoonu ka ilma dhashaday ilain ma iibin kara addoontu mar hadday ka ilma dhashado in la kireeyo markaa ay shaqaysaana waa suurtogeli waayo taswiijna waa suurogeli waayo cid loo guuriyo waxa suurtagal ah in markaa lagu xoreeyo oo la yidhaahdo waa lagu dul xoraynayaa sidii dee sawjadiiba ay guurka u fasaqanaysay haddii markaa xaqeedii nafaqa lahayd ay weydo waxaa kaloo suurtagala buu leeyahay inaan la xorayninoo dee zawjadu marka ay fasaqataha nafaqadeedii ka tagtay bay ku gaadhaysay tani yacni taa ku gaadhi maysa laakiin baytulmaalka muslimiinta ayaa laga nafaqaynayaa halkaasaana imaamu nawowi taasu inoo xoojinaya wuxuu leeyay wa ana umalwaladi alladii laa yumkinu ijaaratuha walaa taswiijuha ay suurtogeli weyday in la kireeyay in la guuriyaatoona walaa kasba laha walaa shaya lisayidiha yunfaqu calayha walaa shaya lisayidkeedina aanu waxba laha yunfaqu calayha min beyt ilmaali baytulmaalka ayaa laga nafaqaynayaa walaa tuctaqu lana xorayn maayo fain lam yakun lahu maalun haddaanu sunaani ukriya calayhi waa lagu dul kiraynimkana ikraahu kirayntiisu hadday suurto gashee fain lam yumkin hadday taasira kirayntina suurtogeli weydo biyaca calayhi waa lagu iibin ee wain kaanad lahu muwaladin hadday u sugnaato walam yakun walam yumkin ikraahuha kiraynteeduna ay suurtogeli weydo walaa taswiijuha guurinteeduna ay suurtogeli weydo fa yuxtamalu waxaa markaa la ixtimaaliya oo suurtagal laga dhigay an tuctaqa calayhi in lagu dul xoreeyo kamaa ana lisawja siduu ugu sugnaadayo fasku nikaaxi nikaaxa fasakiisu wayuxtamalu waxaa kaloo suurtagal laga dhigay anlaa tuctaqa calayhi inaan lagu dul xorayna yacni mid suurtagala iyaduna weeye baabulxadaanati xadaanadii ayuu baabiyey xadaana min alxidni ayaa laga keenay xidniga waa dhinacaas ay dee markaas haweenaydiiyo qofka markaa waxadaanaysaa ilmaha ku qabato ayaa la yidhaahdaa xadaanana waxaa la yidhaahdaa waa tarbiyaynta iyo hagaajinta iyo korinta ilmaha yar tarbiyatu طifli wاlqiyaam biamri wa ricaayatihi waictimaadi maa yuslixuhu waa in ilmo yara la tarbiyadayo arrinkiisii lagu qubo la ilaaliyo wixii hagaajinaya loo qabto waa nooc saldana ama awooda waa wilaaya iyo saldana baydhahe laakiin dumarka ayay markaa kusii habboon tahay waxaana la yidhaahdaa xadaanadu waxay ku eg tahay ilaa da-da wax kala garashada ee ilmuhu wax ku kala garanayo wax ku kala soocayo sinu tamyiis laga gaarayo oo inta badan ilaa toddoba jira waxaa la yidhaha xadaana intaa wixii ka dambeeya ilaa qaangaarkana kafaala ayaa la yidhaahdaa intaa markuu gaadhana dee kifaaya xadulkifaayay noqonaysaa isaga ayaa markaa isku filan markaa saddexdaa xadaana kafaala iyo kifaaya weeye idaata markaa waana xaqu ilmuhu leeyahay iyo xaqu xaqulxaadi walmaxduum baa la yidhaha labadaba kan la xadaanaynaya waa xaquu leeyahay kan xadaanaynayana waa xaqu labadaba leeyahay oo masalan iminka hooyadoo kale waxaynu arki doonaa dee cid kale oo xadaanaysa haddaanay ilmihii jirin oo la-aanteed uu markaa ilmihi wax noqonayo dee waajib bay ku noqonaysaa xaquu markaa ilmihi leeyahay weeye qofkan lafdiisu xaqay leedahay weeyo aan laga qaadi karin hadday iyadu markaa diyaar u tahay idaa tanaasaca nisaau dumarkii markay ku doodaan fii xadaanati tifli ilmaha xadaanayntiisii qudimat ilumma ayaa la horaysiin uma ummahaatuha hooyooyinkeed alaqrabu falaqrabu midba midkuu ka dhow yahay uma ummul abi aabbaha hooyadii uma ummahaatuha hooyooyinkeed uma umuljaddi awowga hooyadii uma ummahaatuha hooyooyinkeed walaa xaqa xaqna kuma leh liummi abil ummi hooyada aabbaheed hooyadihii xaq kuma leh uma alkhtu ayaa ku xigta min alabi walum uma uma alkhtu lilab ayaa ku xigta uma alkhtu lilum ayaa ku xigta waqiila waxaa la yidhi tuqadamu alkhtu lilum ayaa cala lukhti lilab laga horaysiinaya walawalu ka hore huwa lmansuusu ka mansuuska markaa la cadeeyey ee naski ilaahu ku cadweeyey uma alkhaalatu habaryartii uma alcamatu eedadii weeye waxau sheekhu leeyahay haddii ay dumar isku qabsadaan ay ku murmaan oo dee dumar fara badan oo qaraabi ay joogaan oo ay markaa ku tanaasucaan ay ku murmaan oo isku qabsadaan fii xadaanati tifli qudimat ilummu hooyada ayaa loo horraysiinayaa hooyada ayay ugu horraynaysaa mid walba hooyadeeda iyadaa ka horrayn ayaydii iyadaa ka horrayn walaashii eedadii habriirtii mid walba hooyadaa dhashay ee caloosha ku siday ee naaskii jeqsiinaysayba ayaa lagu horraysiinayaa way xadiidka imaamu axmed iyo abu daawuud iyo daaraqudni iyo bayhaqiya ay warinayaan ee xaakim saxiixulisnaadka ugu sheegay dahabina uu ku waafaqay waxa uu ahaa haweenay baa rasuulka u timi waxay tii yaa rasuul allah inankaygan bay tidhi calooshaydu weel bay ahayd naaskaygana sibraarkii haluu ka cabayey buu ahaa dhabtaydana halkii koobaysay aan ku hayay bay ahayd aabbihii waa i furay wuxuu doonayaa inuu iga qaato markaase wuxuu hi anti axaqu bihi maa lam tankixi adiga ayaa ilmaha ku xaqleh inta aanad guursanin nin kale inta aanad guursanin ilmaha adiga ayaa ku xaqleh deetana ilmihii saas ayay malaa u gacaysatay waayo ilmaha tarbiyada ilmaheeda tarbiyadiisa ayadaa ugu aqoon badan ayada ayaa ugu sabir badan oo markaa ugu naxariis badan mid walba ayadaa ka horreynaysa kadib uma ummahaatuha hooyooyinkeed ayada markaa hooyadeed iyo hooyadeedii iyo hooyadeedii kale alaqrab faalaqrab midba mid ay ka hoose ka soo dhowdahay maxaa yale hooyada ayay markaa dee la wadaagaan dhalidii iyo xaggii dhaxalkii iyo xaggii naxariistiiba kadib waxaa ku xigaysaa umul abi aabba ayaydii hooyo ayaydii aabba ku xigaysa ayaydii hooyo ayaa horaynaysa ayayda aabbaa ku xigaysa maxaa ayadan hooye ayay markaa dee la wadaagtaa iyadoona macnayaasha kadib haddana waxaa ku xigaysa hooyooyinkeed haddana awowga hooyadii haddana hooyooyinkii dee waaba la arkaa awowga hooyadii iyo hooyadeed inaan laba laysma soo gaadhin ayaaba la arkaa haddana fuqahadu waa sheegaanuun waxa uu leeyahay iyadu walaa xaqa liummi aabil ummi mayd yacni qofkan la xadaaraynayo waa ayaydii aabbo ayaydii xagga yacni hooye aabbo may yacni ilmahan la xadaaraynayo hooyadii aabbaheed hooyadii waa ayaydii xagga hooye aabbo kaas iyadu kuma leh leannu aabbahan lafdiisa ay ku soo dhowaatay ee awowga u ahi ayaan isaga lafdiisiiba dhaxalahayn oon xaq u lahayn markaa tii isagaa sii dhasheena iyaduna xaq ma leh intaa kadib waxaa ku soo xigaysa alukhtu min alabi walum walaashii xagga hooyiya xagga aabba ay ka wada lahaayeenoo dee calool bay wada galeen waana isku nasab waxaa ku soo xigaysa walaashii xagga aabbo oo dee waa isku nasab waxaa ku soo xigaysa walaashii xagga hooyo oo dee uur ayay wada jiifsadeen qiil baa wuxuu leeyahay mee waxaa la horraysiinayaa walaashan xagga hooyo walaasha xagga aabboa laga horraysiinayaa leannu hooyada ayaa ugu madaydoo tanaa hooyada ku soo dhowaatay markaa tan ayaa la horraysiinayaa walawalu walmasuusu laakiin kaa hore ayaa markaa masuusa ukhtaali abka inay horrayso ukhtaali umkahi inay markaa ku xigayso uma alkhaala habaryartii ayaa ku xigayso daayana hooyadii bay ku soo dhowaatay oo la siban tahay uma alcamatu eedadii aabbihii la dhalatay ayaa ku soo xigaysaoo sidaasay markaa u kala horaynayaan idaa tanaasaca nisaau dumarku markay ku murmaan fii xadaanati tifli qudimat ilummu hooyada ayaa la horraysiin uma ummahaatu hooyooyinkeeda ayaa lagu xigsiinayaa alaqrabu falaqrab middo miduu ka dhow yahay uma umul abi aabbaha hooyadii baa kushayadii aabbo uma ummahaatu hooyooyinkeed uma umuljadi awowga yani ilmaha hooyadii uma ummahaatu hooyooyinkeed walaa xaqa xaq uma sugnaanin xadaanada liummi abil ummi hooyada aabbaheed hooyadii uma alukhtu ayaa ku soo xisa lilabi walum xagga hooye xagga aabbahay ka wala lahaayeen uma alukhtu lilab uma alukhtu lilum waqiila waxaa la yidhi yuqadamu alukhtu lilum cala alukhti lilab ayaa laga horraysiinayaa walawalu ka hore ayaana huwa almansuusu ka la caddeeye markaa naskii imaamka laga soo qaaday kaas weeye uma alkhaalatu habaryartii ayaa ku xigaysa uma alcamatu eedadii ayaa haddana ku soo xigaysa wa qaala fi lqadiimi waxa uu ku yihi imaamku qowlu lqadiim limaam shaafici tuqadamu lummu hooyadaa la horraysiin uma ummahaatu hooyooyinkeed baa lagu xigsiin uma alakhawaatu walaalii baa lagu xigsiin uma alkhaalatu habaryarta ayaa lagu xigsiin uma ummahaatulabi baa lagu xigsiin uma ummahaatuljaddi baa lagu xigsiin uma alcamatu camatu eedadii baa lagu xigsiin waalwalu asaxu ka hore ayaana asaxa kaasi waxa weeye aanu imankaa soo marnay siaa u kala tartiibinayay ee markaa ugu horraysiinaya hooyada iyo hooyooyinkeed ayaydii aabba iyo hooyooyinkeed iyo ayayooyinkii markaa awowga iyo hooyooyinkeedii halkaa marinayay ee walaalaha iyo qolyaha kala dambaysiinayay waxa weeye alqowl ljadid limaam shaafici alqowl lqadiim lilimaam shaafici wuxuu isagu ahaa in hooyada loogu horraysiinayo hooyooyinkeed lagu xigsiinayo halkaa markay marayso halka uu isaga jadiid kaga xigsiiyey umul abu kaga xigsiiyey isagu wuxuu ka xigsiinayaa walaalihii hablihay walaalo ahaayeen leanno mar hadday dee calool wada jiibsadeen iyaga ayaa ku soo xigaya kadibna habaryartii baa ku xigayso xadiidkii saxiixa alkhaalatu bimansilati alum habaryartu halkii hooyada ayay ku jirtaa intaa kadib markaa hablahay walaalaha yihiin iyo iyo habaryarba la waayo kadib ayay markaa aabbaha hooyooyinkii ayaydii aabbo iyo hooyooyinkeed iyo hooyooyinkii awowga iyo eedadii iyo markaas ayay imanayaan waxaanu leeyahay sheekhu walawalu asaxu kaa hore ayaana asaxa markaasoo maxaa yeelay xagga shafqada iyo naxariisa ayooyinka ayaa ku badan markaa nafaqadooda ayaa inta badan kuwa walaalaha iyo habaryaraha iyo ayagaa ka naxariis ba ayooyooyinkiioo sidaasaa markaa looga hormarinayaa wa qaala fi lqadiimi wuxuu ku yihi tuqadamu alummu ayaa lohorisuma ummahaatuha uma alakhawaatu walaalihii ayaa markaa lagu xigsiinayaa uma alkhaalatu habaryartii uma ummahaatulabi aabbaha hooyooyinkii uma ummahaatuljaddi awowga hooyooyinkii uma alcamatu ayaydii walawalu kooraana asaxu asaxa wain ijtamaca maca nisaa'i dumarka hadday la kulmaan rijaalu rag qudimat ilummu baa la horaysay uma ummahaatu baa la horaysay uma alabu ayaa la horaysay uma ummahaatu uma aljaddu ayaa la horaysinaya uma ummahaatu uma alakhawaatu baa la horaysin uma alkhaalatu ayaa la horaysin uma alcamatu eedadii calaa daahiri nasi imaamku siduu caddeeyey markaa daahirkiisa wa qiila waxaa layihi tuqadamu lukhtu walaashii lilabi walum iyo wal ayaa la horaysiin iyo walukhtu lilum iyo walkhaalatu baa cala alabi laga horaysiinaya wa huwa adharu isaga ayaana markaa adharo oo xoog badan waxau sheekhu leeyahay ilmahan la xadaanaynayo rag iyo dumarba waa joogaan raggii iyo dumarkii xadaanadiisa lahaaba waa joogaan horta hooyada ayaa loogu horraysiinayaa oo dee xataa aabbi ayadaa ka horraysiinaysa waayo waxyaalaha ay sheegatay haweenaydaasi dee laga heli maayo markii khalaafada nebigu sala alla alay slam uu geeriyooday ee khalaafada iyo ciddii rasuulka bedeli lahayd laga hadlayey ayaa cumar binu khadaab wuxuu yidhi war saddexdan arrimood yay u sugnaadeen id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana aaniya nayn yudhuba fi lqaari id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana war ninka nebi maxamed arkaa godkaa keligii kurahaya ilaahay sheegay ninka ilaahay saaxiibnimo u qiray waa kee buu yidhi halkaani darajahaysua markaa saasuu ku hormariyey markaa macnaha waxaanay sheegatay haweenay tiri calooshayda ayaan ku siday oo u ahayd weel naaskayga ayuu ka cabayay oo markaa ee waa sibraar iyo weel u ahayd dhabta ayaan si ugu hayuu ku xaalay ugu kaajayey aabihiina wii furo inuu iga qaadaa buu doonayaa cid markaa arrintaa nin odhan kara intaasaan sameeyey mid intaa sheegan karta midna ma jirto adiga ayaa ku xaqle qaada buu waana edabdarradaasi ilaa xilligaasii jirto iminkaad arkaysaa mid xuloo nacasahoo aan waxba ahayn oo dabeetana intuu haweenay doono inuu furo odhanaya carurtayda halayga siiyo ama ilmahayga halayga siiyo ilmaha xagguu ku arguu ku yaqaana markay uurka ku siday markay naaska jaqsiinaysay markay xaarka ka bilaysay iminka isagoo ordayuu arkee xaguma si hore iyadu shaqaba aanay kulahayn buu markaa iska soo odhanayaa markaa hooyada ayay ugu horraynaysaa uma ummahaatu hooyooyinkeed baa ku xigaya leanna iyana hooyada ayay markaa la wadaaganaya dhadigaanta iyo dhalmada iyo naxariista iyo ayeeyooyinkii hooyaa ku xigaya marka kuwaa la waayo subalabo aabbaha ku xigaya markaa leannu ciddan kale oo dham isaga ayay kusoo dhawaanay isagaa markaa xaqu yeelanaya kadib hooyooyinkii baa kusoo xigayaa isaga markaa hooyadii ayadii baa ku xigaya kadib awowgii ayaa ku xigayaa iyo markaas dee hooyooyinkii awowga hooyooyinkii baa markaa kusoo xigaya kadib walaalihii baa markaa imanaya hablihi ay walaalo ahaayeen ay dee caloosha wada jiifsadeen kadib habaryartii baa imanaysa kadib eedadii baa kusoo xigta calaa daahiri nasi sida markaa imaamka hadalkiisa iyo caddayntiisa markaa daahirkeedu uu yahay qiil baa wuxuu leeyahay walaasha xagga hooyo xagga aabbo iyo walaasha xagga hooyo iyo habaryarta aabba waa laga horraysiinayaa wa huwa aladharu buu weliba yidhi kaas ayaana markaa adharaa leanna waxay leeyiy mid waliba xadaana hooyadii kusoo dhawaanaysa bay leeyihin aabbuu markaa meesha isagu dib ayuu u joogsanayaa laakiin imaamu nawowi tasixu tanbiiha asnawina uu ku raacayaa masaladaa uu shiraazi yidhi markaa isaga ay adhara isagu wuxuu leeyahy wa ana alaba yuqadamu cala alkhaala walukhta lilabweyni waalum aabbaha ayaa laga horraysiinaya habaryarta iyo walaasha xagga hooye xaggaaba iyo walaasha xagga hooyaba aabbaha ayaa ka horraynaya oo galafuu ku dhuftay markaa adharkaa uu ku sheegay markaa shiraazi wa in ijtamaca maca nisaa'i rijaalun hadday kulmaan qudima waxaa la horaysiinaya alummu uma ummahaatuha uma alabu uma ummahaatuhu uma aljaddu uma ummahaatuhu uma alakhawaatu hablihay walaalahayen uma alkhaalatu habaryartii uma alcamatu eedadii calaa daahiri nasi haddaan markaa ku soconno waqiila waxaa la yuqadamu lukhtu lilabi waalum iyo walukhtu lilum iyo walkhaalatu baa cala labi laga horraysiin wahuwa adharu kaasaana weliba adhara ayuu yihi sheekhu wa ama alikhwatu walaalihii labaa wa banuhum wiilashoodii walacmaamu adeeradii wa banuhum wiilashoodii fa inahum kaalabi waljaddi bay lamid yihiin fi lxadaana yuqadamu alaqrabu minhum kooda dhow ayaa la horaysay falaqrabu midba midkuu ka hor dhow yahay calaa tartiibi lmiiraasi miiraadka tartiibintiisi calaa daahiri nasi naska daahirkiisa haddaan qabanno wa qiila waxaa la yidhi laa xaqa lahum fi lxadaanati maya xadaanada wax xaqo ay ku leeyihiinba ma jirtana waa la yidhi waxau sheekhu leeyahay ayaga walaalihii iyo wiilashii ay dhaleen ee ay ilmaadeerka noqonayeen adeeradii iyo wiilashoodii kuwii ay walaalo ahaayeen yacni dee kan la xadaanaynayo iyo wiilashoodii adeerkii u noqonaya adeeradii iyo wiilashoodii marka xadaano la joogo fa inahum kalaabi waljad aabbaha iyo awowgay lamid yahay xagga xadaanada oo midba miduu ka dhow yahay ayaa la horraysiin sidii dhaxalka ay ugu kala horraysiinay ugu kala horraynayeen ama loo tartiibinaya baa loo tartiibinoo dee shafqadooda iyo naxariistoodaasi waa mid badan qaraabadooduna markaa xagga wilaayo iyo xagga dhaxal marka laga eegaba waa badan tahay qiil baa wuxuu leeyahay laa xaqa lahum fi lxadaana maya xadaanada wax xaqaho ay ku leeyihiin ma jirto leannoo labnimadani xadaanada way ka fog tahay oo had iyo goraale xataa ninkii qaadaaba dee qof kale ayuu markaa usii dhiibayaa aabbaha iyo awowga markaa aabbaha iyo awowga waxay ugu sugnaatay dee iyagu waa kuwii dhalay waa kuwii markaa shufqadoodu markaas ay badnayd yacni ictinaa iyo dadaal fara badanna way u samaynayaan markaas ilmihii wa ama alikhwatu walaalihii wa banuuhum iyo wiilashoodii walacmaamo adeeradii wa banuuhum fa inahum ayagu kalabi waljaddi bay la mid yihiin fi lxadaanati yuqadamu waxaa la horraysin alaqrabu minhum kooda dhow falaqrabu ayaa la horraysin yuqadamu alaqrabu falaqrabu minhum calaa tartiibi lmiraasi dhaxalka sidii tartiibtiisii oo kale calaa daahiri nasi wa qiila waxaa la yidhi laa xaqa lahum fi lxadaana xadaanada xaq hubalana waa la yidhi waidaa balaqa sabiyu sabigu markuu gaadho sabca siniina walxaaluwa isagoo yacqilu dee caqli oo wax ka saya khuyira bayna alabaweyni labada aabbo ayaa la doorgelin fa in ikhtaara axaduhumaa midkood hadduu doorto sullima ilayhi waa loo dhiibayaa kaa uu doortay ayaa loo dhiibi ee fa in kaana ibnun hadduu inan yahay oo wakhtaaral umma hooyada uu doorto kaana cindahaa ayada agteeda ayuu ahan bileyli habeenkii wa cinda abiihi aabbihi agteedu aan binahaari maalintiina wain ikhtaara alaba hadduu aabbaa doortana kaana cindahu bileyli habeenkii ayuu markaa isaga ag joogaya iyo wanahaari maalintiiba walaa yumnacu loola diidi maayo ama walaa yamnacu aabbuu diidi maayo min ziyaarati ummi hooyadii inay soo booqato walaa tumnacu loo diidi maayo min tamriidihi dee inay markaa dawayso ay rogrogto in ixtaaja hadduu u baahdo ee wayn kaanad bintani hadday inan tahayna oo fakhtaarat ilaaba aw ilumma aabba ama hooyo ay doorato kaanad cindahu kaa ay dooratay agtiisa ayay ahaan bileyli wanahaari habeen iyo maalinba walaa yumnacu alaakharuuna min ziyaaratiha wa ciyaadatiha booqashadeeda yacni xaaladda caafimaadka wa ciyaadatiha iyo soo booqashada xaaladda xanuunka ka kale loo diidi maayo ee fa in ikhtaara axaduhumaa hadduu doorto uma ikhtaara alaakhara ayuu doortay xuwila ilayhi waa looloo wareejin fa in caada hadduu nodo wakhtaara lawala kii hore uu doortana uciida ilayhi waa loo celin waxau sheekhu leeyahay haddii ilmihii uu gaadho toddoba jir isagoo caqli laho aan waalayn ayuu toddoba jir gaadhay labadiisii aabbo ayaa la doorgelaya markay shuruudii kale ee xadlaanada ay wada laga wada helo waa la mid walibana leeyahay anaa haynaya anaa haynaya ilmihii inta la dhex joojiyo ayaa la odhan mid raac adugu hadduu midkoo doorto kaas ayaa markaa loo dhiibayaa waya xadiidka imaamu shaafici iyo tirmidi iyo ay warinayaan ibnu maaja iyo nebigu sala allahu calayhi wasalam khayara ghulaaman bayna abiihi wa ummihi aabbihii iyo hooyadii ayuu ilma markaa door geliyey xadiid kale ayaa jira oo isagana abu daawuud iyo nasaa-i ay warinayaan nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay saxaabiga xadiidka warinayaa oo abu hurayra wuxuu leeyahy waxaan fadhiyay rasuulka agtiisa haweeney baa u tuxatay yaa rasuula allahi haadaa waladii kani waa ilmahaygii bay tiri abihi baa doonaya inuu la tago waana i anfacay oo bi'ra abi cirab ayuu iga soo dhaamiyaa way anfaco waxbuu ii qabanaya markaasaa nebigu yidhi u qori tuurta markaasuu yidhi yaa igu haysta buu hi ninkan ilmahayga iya igu haysta markaasuu wuxuu ku yidhi nebigu kii ilmihii yaraa haadaa abuuk wa haadihi ummuka fakhud biyadi ayihimaa shi'ta ka aad doonta gacanta qabso buuhi aabbahaana waa kaa hooyadaana waa kaase kaaad doonta gacanta qabso fa akhada alghulaamu biyadi ummihi faintalaqat bihi hooyadii buu gacanta qabsay dabeetana sacsay ku raacday yacni hooyadu markay hooyo wanaagsan oo ilmaheeda markaa u wanaagsan tahay cidna markaa uu ku doorsanayaa ma jirto marka iyadii ayuu raaco sidaasaa markaa loo doorgelinaya haddaba toddoba jirkani waxba iyada qayd maahee tamyiiz ayuunbaa markaas qayda sidaa daraaddeed baa imaamu nawowi tasixu tanbiha wuxuu ku leeyahy wasawaabu ana almaxduuna yukhayaru bayna alabaweyni wain lam yabluq sabca siniin toddoba sanaba yuu gaadhina hadduu lix jirba markaa wax ku kala garto ee waa la doorgelinayaa wuxuu leeyahay hadduu haddaba inan yahay oo uu doorto hooyo hooyada habeenkii unbuu la joogayaa maalintiina aabbuhu la joogayaa aabbuhu si uu markaa u edbiyo si uu markaa diinta u baro si uu markaa shaqooyinka u baro waa inuu la joogayo ilmo hooyo aanu noqonin habeenkiina waa inuu iyada la joogayo la sexdaa maalintiina waa inuu aabbaha la joogaa hadduu aabbaha doortana dee bileyli wanahaari habeen iyo maalinba isaga ayuu la joogayaa hooyadana loo diidi maayo min siyaarati inay soo booqato si markaa dee riximkeedii aan lagoyn caaqlo aan loogu noqonin iyaduna inay soo booqato waa loo ogolaanayaa markaa isaga lafdiisu waa soo booqan karaa hooyadii isaga lafdiisu waa soo booqan karaayo hadduu gurigeedu dhow yahay inuu u tago ayada lafteedu dhib ma leh haddii uu xanuunsado loo diidi maayo inay tamriidliso oo markaas ay dawayso leanno sida ilmaha yarba qofka baahani ugu baahayo cid ka mudanna ma jirto hadya goralka neeras ama kalkaaliya caafimaadka oo dhan mumarida ayaa la yidhaha waa tan dumarka laga dhigo waayo way ka sabir badan yihiinoo way ka dulqaad badan yihiin ragga haddii ay inan tahayna oo ay aabba ama hooyo doorato kaanat cindaw kaa ay dooratay unba la joogi bileyli wanahaari habeen iyo maalinba inantii markaa inay sii socoto ay soo socoto la dooni maayee maxajabad baa la rabaa aqal fadhidee habeen iyo maalinba kay dooratay bay la joogi kaa ay dooratay bay la joogaysaa ka kaleenay dooraninna loo diidi maayo markay caafimaad qabto inuu soo booqdo min siyaaratiha waa xala sixa wa ciyaadatiha cinda almaradi marka ay xanuunsanaysana uu soo booqdo markaa loo diidi maayo haddaba midkood buu doortay hooyadii baan raacayaa buuli oo gacanta qabsaday haddana big buu soo yidhi maktaar alaakharoo aabbi buu haddana gacanta qabsaday xuwila ilay kalee loo wareejina waxaa la odhan waar kaxaysa adugu sow kamau imanin kaxaysa adugu fa in cadda hadduu haddana ka soo cararo oo wakhtaara lawala kii hore markaa hooyadii uu doorto uciidda ilayhi waa loo soo celin leannu xaqu markaa ilmuu leeyahay weeye hadba markaa meeshii uu doono ayuunbaana markaa dee lagu sugayaa noqnoqoshadaasina markaa inay jirabaad tahay ayaa dhici karta laakiin hadduu markaa kolba mid ku cararo oo ay muuqato markaa inaanu hagaagsanayn hadduu kolla kanu cararo kolla kanu cararo sii cararuu soo cararo uun taa macnaheed waxa weeyaan inaanu markaa tamyiistiisu caadi aanay ahayn ama khalal ku jira baa muuqanaysa see la odhanaya markaa dee hooyada haynaysa markaa hooyada xaqule markaa inay hayso waida balaaqa sabiyu sabca siniina markuu gaadho walxal huwa yacqilu isagoo wax kala garan khuyira baynalabaweyna la doorgelina wain ikhtaara axadahumaa hadduu midkoo doorto sullima ilayh waa loo dhaweeye fain kaana ibnan hadduu yaho ikhtaara alumma uu doorto kaana cindaha bileyli habeenka ayuudu la jiray wa cinda abihi buu la ahaan binahaari maalintiina wain ikhtaara alaba hadduu doortana kaana cindahu bileyli wanahaari habeen iyo maalinba isaga ayuu la joogi walaa yumnacu min ziyaarati ummihina loo diidi maayo walaa tumnacu lummu min tamriidihi inay markaa daaweyso rogrogto loo diidi maayo ida xtaaja markuu ilmu u baahdo wain kaanad bintan hadday inan tahayo fakhtaarat ilaba aw ilumma aabba ama hooye ay doorato kaanad cindahu bileyli wanahaar habeen iyo maalinba ay kaasi ay dooratay bay la joogi walaa yumnacu laakharuuna min ziyaaratiha wa ciyaadatiha booqashadeeda loo diidi maayo wain ikhtaara axadahumaa midkood hadduu doorto uma ikhtaara alaakhara kii kale ayuu doortay xuwila ilayhi waa loo soo wareejin fain caada hadduu noqdo wakhtaara la warkii hore haddana u doortana uciida ilayhi waa loo celin fain lam yakun lahu abun walaa jadun aabba iyaagu toona maray walaw casabatun hayruhumaa casabo kale ayuu leeyahy khuyira bayna alummi wa baynahum waa la doorgin cala daahiri lmadhabi ee fain kaana alcasabatu casabadaasi ibna camin hadduu yahay lam tusallam ilbintu ilayhi loo dhiibi maayo waqiila waxaa layihi laa xaqa ligayri alaabaa'i walajdaadi fi lxadaanati ayagu xaqba kuma lana waa la yidhi waxau sheekhu leeyahay haddii aanu aabba iyo awow toona jirin iminka meeshan waxaana doorgelinay waa hooye iyo aabba ama awow aabba iyo awow toona ma jiro laakiin casabo kale ayaa jirto ayaga kayrkood oo dee sida walaalihii iyo adeeradii iyabaa jooga waxay leeyahy hooyada iy waa la door gelinayaa bayna alummi wa baynahum marka uu toddoba jir gaadhu caqliya si waa la doorgeliya calaa daahiri lmadhab leannu xaq bay xadaanada ku leeyihiin asar markaa imaamu shaafici markaasuu warinayaana sidaas ayuu tilmaamayay inuu markaa yidhi nin camaar aljirmi la yidhaahdo ayaa wuxuu leeyahay cali ayaa hooyada iyo adeerkay idhex joojiyey anigoo toddoba jir ama sidee jira hadday haddaba casabadaasi in adeer tahay ogabay in adeertii dee waa maxa waa ma waa waa ajnabi oo wuu guursan karaa lam tusallam ilbint ama lam tusallam ilbintu ilayhi lam tusallam ilbintu ilayhi inantii loo dhiibi maayo leannu maxramu ma aho khalwadii muxaramada ahayd baa imanaysaa halkaa markaas imaamu nawowi wuxuu tasiixa ku qabanaya wa ana ibna alcami tusallamu ilayhi ilbintu sagiira alatii laa tushtaha hadday yar tahay waa loo dhiibi ee waa markay dee inan markaa waxoogay leeg ay tahay tanaan loo dhiibeyn wa anahu tusallamu ilayhi lmushtahaatu aydan idaa kaana loo bintun mumayisa haddii dee uu inan iyo hablo kale isagu leeyahay uu ku dhex darana waa loo dhiibiyo markaa dee halkaana khalwadii ayaa ka baxaysaa qiil baa wuxuu leeyahay laa xaqa ligayri laabaa'i walajdaadi fi lxadaana xaqba kuma leh aabba iyo awow cid aan ahayn xadaanada kuma laho oo markaa hooye iyo dee adeer ama walaal la doorgelin maayee hooyada ayaa markaa haynaysa wain lam yakun lahu abun walaa jadun haddaan u sugnaanin walow casabatun hayruhumaa casabo kale oo kayrkooda buu leeyahay khuyira bayna alummi wabaynahum waa la doorgelin calaa daahirilmadhabi haddaan ku soconno ee fain kaana alcasabatu ibna camin fain kaana alcasabatu ibna camin haddii ay markaa yihiin lam yusallam ama lam tusallam ilayhi lbintu inantii loo dhiibi maayo waqiila waxaa leeyahy laa xaqa ligayri laabaa'i walajdaadi fi lxadaara kumabalaba wain wajabat alxadaanatu lilummi alxadaana hadday waajibto famtanacda iska diida lam yujbar wa tantaqilu ilaa ummihi abay u guuri waqiila waxaa leeyahy tantaqilu ila lab aabbaha ayay u guuri walaa xada fi lxadaanati liabi lum isaga uma sugnanin walaa liummahaatihi hooyooyinkiina yacni ayaguna xaq oguma laha waxau sheekhu leeyahay haddii ay hooyada xadaana u waajibto famtanaca dabeetana ay iska diido lam yajbar lagu dirqin maayo leannao xaqay ayadu leedahay weeye qof xaquu leeyahay markaa ka tegayna lagu dirqin maayo oofsashadiisa waa marka aanay dee aanay u caynoobin xadaanadii ayada haddaysebese aabbo lama hayo xoolo lama hayo cid kale oo ilmaha haynaysaa ma jirto marka waa lagu dir waa lagu qasbayaa markaa leanna waxaynu idhi xaqii iyadu leedahay qofka u xaldaalaynaya xaqu ilmuu leeyahay o ilmi la dayici maayo markaa qasab baa lagaga dhigo ilmaaga hay baa loodhan laakiin iyadoo aabbihi iyo door badiri joogaan hadday iskaga orodo yacni wade ilmaa la tuuri maayo waa laga qaadi markaa xaggay markaa iyadu markay diiddo watantaqilu ilaa ummiha hooyadeed bay u guriga hadday hooyadeed nooshahay hooyadeed ayaa markaa loo dhibi leannu hooyadeed ayaa ku soo xigto hadday dee dhimato ama waalato hooyadeed bay u guuraysay waqiila waxaa le tantaqilu ila alabi qar waxaa le aabbahay u guuraysaayo liannahu hooy ayadii tii dhashay baa xadaanadeedii joogtaa markaa hooyadeed xadaano ma leh hooyadeed xadaano maloo tii dhashay baa ahliyadeedii joogta markaa aabbihii ayay u guraysaa aabbiha ayay ahliyadiisu markaa baaqi tahay walaa xadaanata walaa xaqa fi lxadaanati liabi lum hooyada aabbaheed isagoo xadaanada awowgii aabbo xadaanada waxba kuma leh qaraabadiisa ayaa iska daciifa bay leh waayo wilaayo kuma leh oo dhaxal kuma leh oo magti ka bixin maayo hadda xagga naxariisaana waxaaba laga yaabaa awowga ah hooye inuu markaa uga naxariis badan yahay awowga aabbo ayaa la arkaa salkii ayayda hooyeba uga naxariis badan tahay ayayda aabbo walaali laakiin ayagu waxay ka eegeen xaggan wilaayada iyo dhaxalka iyo caaqiladii iyo waxaas aanu markaa shaqo ku lahayn walaali umuhaati hooyooyinkii ayaguna dee xaq malo cid aan isagiiba xaq lahayn bay kusoo dhowaanayaan waa halkii masaladii hore ee markaasuu ina lahaa walaa xaqa liummi abilummi halku markaas ina lahaa weeye ayadoo markaa xaq u yama haddanu isagii xadaana ay kagu soo dhowaatay ayadani markaa xadaano ma yeelanayso liannaha tudlii biman laa xaqa lahu fi lxadaana bixaalin walaa cusuba fa ashbahat alajaanib wain wajabad hadday waajibto alxadaanatu xadaanadii hadday u waajibto lilma lilummi hooyadii hadday u waajibto wain wajabat lilummi alxadaana famtanacat ay iska diida lam tujbar lagu dirqin maayo watantaqilu ilaa ummiha bay u guri waqiil waxale tantaqilu ila alab ayay xadaanadii u guuraysaa walaa xaqa fi lxadaanati liaabilummi uma sugnaanin walaa liummahaati umay sugnaanin walaa liraqiiqin addoonna umay sugnaanin xadaano walaa faasiqina umay sugnaanin walaa kaafirin calaa muslimina umay sugnaanin waqiila waxa lilkaafiriin xaqun buu sugnaaday walaa xaqa lilmar'ati uma sugnaanin nakaxad markay nin kala guursato xataa tutallaqa ilaa la furo ilaa an yakuunu zawjuha inuu yahay jadda tifli kan yar markaa awowgii inuu yahay mooyaane waxau sheekhu leeyahay waxyaalihii mawaanicul xadaanaha ayuu halkay nooga gelaya addoonnimo ayaa ka mid a addoonkii markaa waa nooc wilaayo oo wilaayo ehlu ma aha isagii baa markaa khidmo iyo cid kale ku mashquulsan shaqadeeda walaa xadaanata liraqiiqin addoon markaa isagu xadaano male walaa faasiqin faasiqnima ammaana ayaa la shadee faasiqna ma lahoo waxani waa wilaayo wilaayona markaa faasiq ehlu ma aha midda labaad waxaan laga aamin ahayn inuu khiyaameeyo waxaan laga aamin ahayn inuu khaayin sidiisoo kale iyo faasiq sidiisoo kale noqdooo dee uu siyaarka iyo jaadka u dirto walaa kaafirin calaa muslimin kaafirna markaa muslim isagana xaadinuu noqon maayo oo islaamnimo ayaa shardiya walan yajcalu lilkaafiriina cala lmu'miniina sabiila qiil baa wuxuu leeya mee kaafirku xaq ayuu leeyahayoo yacni ahar baa jira xadiid baa jira abu daawuud ee nasaa-iya ay warinayaan ibnu maaja iyo in uu nebigu door geliyey ilmo aabbihi oo muslima hooyadii oo gaalada markaasuu xaggii hooyada u kacay markaasuu nebigu allahuma hadihi ilaahu hanuuni buu yidhi markaasuu xaggii aabbaa dabeetana u weecday haweenayduna xadaanada xaq kuma le idaa nakaxad markay guursato ee ay nin kala guursato xaquma le anti axaqu maa lam tankixi waa kii xadiidkii ahaa adaa xaqula intaanad nin kala guursanin alayimu xaqubi walida maa lam tatasawaj naagtaa bilaa ninkaahi ilmaheeda ayadaa ku xaqle inta aanay guursanin leannu xaqa ninka ayay ku mashquulaysaa nin kalena markaa kafaaladii u diidayaa markaa hadduu nin kala guursado waa in markaa laga qaado xataa tutallaq ilaa inta la furayo haddii la furo way usoo noqonaysaa markaa xadaanadeedii way usoo noqon wuxuuse ka sorbay ilaa an yakuuna zawjuha jadda tifli inuu zawjkan guursada yahay mooyaane dee tifliga awowgii oo awowgii siduu u guursan karaa miyaanay noqonaynin markaa inankiisu inantu qabay miyaanay noqonaynin si u guursan karaa waxay ku suureeyeen oo ay yidhaahdeen masalan nin baa haweenay guursaday laba dumaroo isdhalay oo wada socda ayaa nin wuxuu guursaday islaantii inankiisina inantii buu guursaday inankiibaa inan u dhashay waxaa dhimatay dabeetii ilmaha dhashay ayeydii yaa qaba hadda awowgii baa qaba ayadiisawaydisha awowgii baa qaba marka hadduu yani zawjka islaanta qabaa yahay abuifli hadduu jadu ifli hadduu yahay ayada markaa dhibi kuma jirta bay leeyihiinoo leanno markaa xadaanadii buu xaq ku leeyahay naxariistii iyo kalgacalkii markaa ayaa meesha yaalla weliba awowun ma ahae sida markaa imaamu nawowi uu leeyahay waxa uu leeyahy wala soco annaha idaa nakaxad qariiban liifli lahu lxaqu fi lxadaana hadday mid kaloo qariiboo xadaanada xaq ku leh ka camihi wa cami abiihi daamid xadaanatuha idaa radiya biha zawj hadduu ka raali noqdo yani xadaanadeedii way usii jiraysaa wa buطlaanu xadaanati اlmar'ati ida tasawaja bijadi ifli liummihi awowgii xagga hooye hadduu yahan isaguba xadaanada lahaynna kaana markaa xadaanadeedii waa ay dhacaysaa buu leeyahay oo awowguna waa inuu yahay markaa awowgii markaas xagga aabbo walaa liraqiiqin xadaana umay sugnaanin walaa lifaasiq walaa faasiqin umay sugnaanin walaa kaafirin calaa muslimin umay sugnaanin waqiila waxaa lay lilkaafiri xaqun ayaa u sugnaaday walaa xaqa lilmarati haweenaydii xaq uma sugnaanin xadaanadiidaana ka xad markay guursato xataa tutalaq inta laga furayo ilaa an yakuuna zawjuha inuu yahay mooyaane jada tifli ka yar awowgii inuu yahay mooyaane wain araada alabu hadduu aabii doono awil jadu ama awowgii alkhuruuja bixid ilaa beledin beled inuu baxo tuqsaru fiihi salaatu lagu gaabiyo biniyati aliqaamati wal xaalaa dariiquna aaminu inuu yahay wa araadat lummuna aliqaama ay doonto kaana alabu waljadu xaqa bihi awowgaa aabbaha iyo awowgaa ku xaq leh walcasabatu iyo casabadii min bacdahu isaga ka dambaysay waxau sheekhu leeyahay hadduu aabbii doono ama waxa shardiya nagaadi ayaa qofkaa u shardiya loo dhiibaya hadduu aabbihii doono ama awowgii inuu baxo beled kale ayuu baxay beledkaa kalena halkan ay iminka joogaanay ka baxayaan masaafatulqasr ma udhaxaysa laba maalin socod ba udhaxaysaa biniyat liqaama baanu u baxayaa xaggaa inuu dego ayuu doonayaa inuu soo noqdo ma doonayo dariiqan ay sii marayaanna waa aamin hooyadii ayadu waxay rabtaa inay magaaladeedan iska joogto ayadu ilmihii hooyadaa lagaga tegaya haynaysa mise aabbihi awowgii wuxuu leeyahay kaana alabu waljadu axaqa bihi awowga iyo aabbaha ayaa ku xaq leh hadday eherkii xadaanada yihiin walcasabatu min bacdi casabadii kale kasii dhammaysay ayuuna xadaanada xaqa ku lahaana hadday ayuuna safar doonaan sidaasi leegweeye leannu xadaanadiina waa leeyihiin xaggan markaa kalena nasabkiina waa u ilaashabayaa waxbaridii iyo edbintiina waa u ilaashabaysaa laakiin isaatan haddii lagaga tago nasabkiina waa ka hallaabaya tarbiyadiina waa ka hallaabaysaa markaa mar haddii aan soo noqon jirin yacni awowgaa iyo aabbahaas ayaa markaa kaxaysanaya haddayse meeshu dhowdahay ama waddadu cabsi leedahay ama inuu soo noqdo uu doonayo markaa hooyada ayaa sii haynaysa markaa wain araada alabu awiljadu hadduu doono alkhuruuja bixid hadduu doono ilaa beledin tuqsaru fiihi salaatu beled salaada lagu gaabin biniyati lmuqaami niyo nagaansho halkaas ayaan u baxay wa ariiquna aaminu weeye wa araadat lumra aliqaama inay iska nagaatay doontay kaana labu waljadu wuxuu noqonaya xaqa bihi mid ku xaq leh iyo walcasabatu casabadii min bacdihi ka dambaysayna ayana xaq bay ku yeelaan waidaa balaqa alghulaamu marka uu qaangaadho weliya amra nafsihi arrinkii nafdiisa isaga ayaa tawalin ee wain balaqat iljaariyatu inantii hadday qaangaadho kaanad cinda axadihimaa bay ahaan xataa tusawaja ilaa loo guurinayo waan balaqa minhumaa ka qaangaadhay labadoodaa ka mida mactuuhan xaaluu yahay sagagir kaana cinda alummi hooyada ayuu markaa la jiriyo hooyada ayuu markaa la jirayaa waxau sheekhu leeyahay hadduu inankii qaangaadho isagoo rashiida oo dee diintiisii iyo hantidiisii wax walba hagaajisanaya weliya amri nafsihi ariga naftiisa isagaa markaa tawalinaya cid kafaalo qaada waa ka hoos baxaya axkaamtii isaga ayaa lagula khitaabaya aabba iyo hooye midna markaa la joogideed lagu dirqin maayo dee markaa khidmo iyo biri iyo inuu la joogo mooyaane yacni iyagaa ku maamulaya ula joogi mayso kaasi waa kaasoo waa marka uu dee rashiidka yahay halkaa imaamu nawowi wuxuu leeyahay hortu masaladana waa dhal abaa wiljada idaa saafara liliqaamati duuna masaafati alqasri fa huwa axaqu bilwaladi haddii ay aabbaha iyo awowgu u safraan negaansho duuna masaafati alqasrina ay tahay fa huwa axaqu bilwaladi ilmaha iyaga ayaa ku xaq leh halkaas ayuu markaa qabtay imaamu nawowi oo masaafatulqasri unbuu inoogu qeyday hadday masaafatulqasri ka yartay xataa oo uu doonaya markaa inuu halkaa u guuro isagaa ku xaq leh kan horena wuxuu leeyahay maya masaafatulqasri waa meel la iska soo gaari karo masaladan kalena wuxuu leeyahay iminka wuxuuna yidhi hadduu qaan gaadhowna weliya amra nafsi wuxuu hi wamancu lghulaami waa loo diiday min mufaraqati labaweyni idaa balaqa safiiha isagoo safiiha hadduu qaan gaadho weliba markaa ibnu kajiyo qolaan kale waxaa leeyihin safiihan fii maalihi fakadalika wailaa fala hadduu xagga maalka safiih ku yahay ayaa markaa uu la joogi laakiin haddii maalkii hagaajsanay xagga diinta safiih ku yahay markaa la joogi maayo kaana markaa ibnu kajiya ay samaynayaan tafriiqa way wanaajisteen haddayna tahay iyadu qaan gaadho kaanad cinda axadihima koodii ay la joogtay bay la joogi oo inantii markaa iyadu dabadu bixmaysa xataa tusawaja ilaa la guuriyo oo la wareejiyo iyadu markaa aabba iyo hooye tii markaa xadaanadeeda ay ku jirtay ayuunbay markaa la joogaysaa oo haynayo inantii dabad loo saari maayo waxay raaciyaan markaas isagana ka amradkaabay raaciyaan wasawaa mancu idaa kaana amrada wakiifa min infiraadi wanqadaxa tuuma hadduu markaa amradkaa garmareetaha yahayo markaa fidna iyo xumaan looga baqanayana saa inantunbu isaguna markaa guriga joogiyo in la saaro lama ogola waxaa kaluu sheekhu uhi waman balaqa minhumaa mactuuhan yacni ka qaangaadha isagoo mactuuha atahu waa yacni khalalkaas waa sagagar ama hacoo ama yani waxaa doontaba ama dhaandhaan waa isku wada mid kaana cinda alummi hooyada ayuunbuu markaa agteeda joogayaa liannahu laa yahtadii ilaa maslaxati nafsihi hooyada ayaa ku xaqloo dee u dhow oo garanaysa naxariisteeduna oo badan tahayoo waxa weeye dee waa sidii ilmihii yaraayoo kale ayuunbuu markaa noqonaya waidaa balaqa alghulaamu markuu qaangaadho weliya amra nafsihi ayuu tawalin ee wain balaqat iljaariyatu hadday qaangaadho kaanat cinda axadiha midkooda ayay markaa agdiisaan xataa tusawaja ilaa inta laga guurinayo wan balaqa mactuuhanka qaangaadha xaaluu yahay sagagar kaana cinda alummi hooyada ayuunbuu markaa la joogaya wallahu aclam